kadib raafka ay xukuumadda dowladda jabuuti ku samaysay kumanaan etoobiyaan oo waddankaas ku joogay hab ogolaasho la-aana waxaa xumaaday xiriirkii ama cilaaqaadkii ka dhexeeyay dowladaha jabuuti iyo etoobiya dowladda xabashada etoobiya ayaa ka carootay tallaabadaasi waxayna haatan ku howlan tahay sidii ay u yareen lahayd ku tiirsanaanta dhanka ganacsiga ee jabuuti muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee laga ceeriyey dalka jabuuti ayaa gaaraya lixdan kun oo shacab etoobiyaan ah oo aanan haysan sharciga dalkugalka jabuuti sida ay sheegtay dowladda dalkaas tallaabadan ayaa dhalisay caro ballaaran taasu sii hurisay khilaafka u dhexeeya dowladaha jabuuti iyo etoobiya musaafuriinta dadkan etoobiyaanka ah ayaa soo bilaabatay horaantii bishii lasoo dhaafay abriil ilaa iyo bishan mey dowladda jabuuti ayaa ku dhawaaqday oloole dalkaas looga saarayo dadka aqoonsiga waddankaas haysan jahwareer iyo saxmad xoogan ayaa laga soo sheegayaa xuduudaha galfaan iyo daywaale kumanaan etoobiyaan oo shaqooyin kala duwan ku haystay gudaha dalka jabuuti ayaa durbadiiba ka carariyay waddankaas maadaama awaamir culus ay duldhigtay dowladda uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele